maanta berri aan ku darno horta muxuu ahay buuggeen aan ku qorno berri wax la yidhaha inay jirto berridaas oo weliba maanta ka fiican diinteenna xaniifka islaamka waad aragteen meeqa ka hadasha aakhiro aakhiro maanta miya waa berri sida looga hadlo oo loo sifeeyo oo loo toosiyo oo laysugu tilmaamo war berri maanta waa ka fiican tahay laakiin goormay ka fiican tahay berri goormay fiican tahay maanta markaan shaqo qabannay berri fiican tahay maanta markaan dulqaad muujinay berri fiican tahay maanta markaan dhiiranno oo waxa nala xun aan ku dhiiranno dhahno maya waxaana waa xun yihiin oo waxa nala fiican aan ku dhiiranno inaan samayno si kasta hana loogu eedeeyo hana loogu dacaayadeeyo hana loogu maxaa magaciiseeyo laakiin sheekadii maxaanku idhahdaay ninkii jardinyeriga ahaayo jardiinka laantii kor u soo baxdaba qoorta ka goynayey horumarkii yare la gaari taga madaxa kor loo soo qaadaba haddii qof inuu qoorta ka gooyo madaxa uga fadhiisto oo dacaayadeeyo oo caayo oo ceebo u yeelo u xagga ma ka aragteen waxaas ma aragteen reer hebel inay saas ahayd mogtahay wuxuu waa mashruuc reer hebel waa mogtahay hebelyu yahay waa reer hebel heblaana yahay waa reer hebel waxaasi meesha maanta joognayna keeneen kuwa ku hadaaqaana waa kuwa meesha aan joogna inaan sii joogna raba waaye reer hebelaa inta laga dhacay hebelaa xagga laga dhacay hebeloobaa inta la yeelay reer hebel wax ay gaar u leeyihiin oo dalkan ka dhaqangalaya ma jiraan haddii kuwa weli ay ku maxaanku idhahday haminayaan ay weli xoog badan gelinayaan xooggaasi xoog doofaar lagu racdeeye waay xoog beer lagu falay oo badar lagu soo saaro maa waa xoog doofaar lagu racdeeye waxaan rabnaa kuwaasina waxaan leenahay xooggiinna muxuu ahay macnodaraha ku bixinina iska daaya kuwa ka dabaaqtamaya ee kuwaas baxayana adinkana waxaan leenaha ka hara haddii kale doofaarkaasaad ku daba dhumaysaan kulligiin ha la gelin ninkii qashin qooshanayo oo qaabdarro ka shaqaynaya qaabdarrada keligiisa ku ahaato laakiin ha la qaadqaadin oo hadhiin oo aniga maxaanku idhahdaa sidee maxaanku idhahdaa reerkaygii see see maanta see loo dhihi kalaa ma annagaaba yeeli karna waxaa gabadheenna guur ma gasho ma reer hebelaa saasay ahaan jireen annaguna saasaan aan maanta anna war maanta waxba ma wada ihine inaan wax wada noqonnaan rabnaa waxba waa kala noqon weyne cid keligeed wax noqon karta ma leh aan wax wada noqonno waa sida keliya ee furan madashaan iyo quruxdaan iyo waxa aan ka hadlaynahay wadajir iyo inaan wax wada nahaan ku noqonno kumaynaan noqonin reer keligiis dagaaladii sokeeye oon u taagnayn taariikhdooda waan garanayna reer qoryo badan reer qoryo yar qolo maalin la raacdeeyo soo noqoto maalinta dambe ayadan la raacdayso qabiil lagama adkaado waan soo aragnay qabiil qabiil inta ka adkaaday dhulkii ka kiciyey ama kulligood inta tirtiro la waayey ma jiro waxaas marka wakhtiga aanay nooga dhumin siyaasadda la qabiilaynayo ganacsiga la qabiilaynayo difaaca iyo amniga la qabiilaynayo waxa aan ka nimaado dowladnimo waa nidaam iyo hay-ado iyo maxaanku idhaahdaye shuruuc iyo qawaaniin taagan waay kuwaas aan xoogga saarno waxa ka soo hara aan iska dhigno aan dib u xiranno aan dib u libisanno qabkeennii aan intaan iska bixinay kii qabiilka aan gashanno kii qabiilka waa bixinay maanta meelaan dhigno qabkii qarannimada aan dib u gashanno iyaynaan is-eedeedin dalkeenna maanta siduu joogdo maalma dhowata daad igu dhan war mawaalan tahay war maxaa u safraysaa war gobolladan aan la garanayn waxa jooga oo maxaanku idhahdaay meel walba maxaanku idhahdaay maxaad shabaabku jooga oo balaayada maxaa ka doonaysaa war qabaa'ilkan is haysto maxaa ku dhexgelin oo de anuma dad kalaan qabaa qabaa'ilkan is haystaaba dadkaygii ebe haddaan intaan dhex tago oon dhex fadhiisto say wax idiin yihiin haddaanan dhihin oo aan kii qanaaca u baahan aanan qancinin oo kii in xoogaa la dulmayo ay u muuqato aan dhahin ha laga daayo yaan la dulminine oo kii carab qabaahay aniga intuu igu carab baxo xanaaqo aanu ka degin oo asagoo faraxsan aanu iska bixin maalinta dambe sidee muxuu wax noogu suuroobayaa dadkeennu duruufaha ay ku sugan yihiin ayaan fahamsannahay geed dheer iyo geed gaabanna waa u tegaynaa meel kastoo joogaan waa u tegaynaa khatar kastoo leedahayna waa ugu bareeraynaa inaan intaan tagno waddada dowladnimada u tilmaanno oo ayaguna waa waynagu dabakacayaane ayna dabakacaan dalka iyo dadka annagaa hogaaminno dadka annagaa hogaaminna ma daba kacna eh waa hor kacna nin kasta oo mas-uul ana waxaa laga rabaa dadka inuu horkaca la rabaa hadda seen yeelaa beesha miyaan saan dhihi kara anigu beesha baaba igu buuqaysa haddee muxuu ahay see la yeelayaa muxuu ahay lagama hor imaan karo waa leesdaad raaciyaa ma jirto leesmadaad raaciyo joogaa la dhahaa waa la celinaa mugay ay qaldan yihiin ama wadda aan habboonayn ay ku socdaan joogaa la dhahaa waa la celinaa waddadan waddadii shalay lagu habaabay oo lagu dhumay waaye maanta u noqon mayne tii la mari laha xaggaas waa middaas oo qodxaha waa middaas qodxaha badanoo geedaha badan oo dhagxaantu taallo oo qalqalloocan waaye taasaa la mar ahan leenaha tii saxdeed waa taas tan haloosinta ee maalin walba la maro u naqaano meeshayna geynaysa waa naqaanaa ku noqon mayna maanta ilaahay ciidankiis dadkeennuna in badanoo ka mida way ka yimaadeen inta dhimanna mas-uuliyadna saaran waa inaan ka keenno marna ma eedaynayno dadka see la yeelaa dadkan qabiilaa dishay dadkan balaayaa muxuu ay ku dhacday tanaa ka yeela ma ma maya ma ah dadka dadka hoggaan iyo siyaasad iyo dowlad ay daba kacaan ay u baahan yihiin annaguna waxaan u taagannahay dowladdaas inaan keenno ay dadku inta ku kalsoonaadaan ay daba kici lahaayeen ilaahay ciidankiisna waan ku guulaysanaynaa dalku markaa dhinaca amniga iyo shabaabla dirista haddaatee la sheegay inta tira farakutiriska ee shabaab maanta gacantiisa ku hartay maahane amniga horumarka laga gaaray ayaa meel walbana laga gaaray markii ugu horreysay taariikhda sanadkii laba kun iyo afar iyo toban sanduuqa muxuu ahaay lacagta adduunka i m f waxay soo saartay riboor markii ugu horreysay